bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku hastaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha seteembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamul dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray deegaanka gudanabe ee gobolka galgaduud halkaas oo ah furun ay isku horfadhiyaan ciidamada maamulka culimaaodiinka ahlusunna waljamaaca ee gobolada dhexe iyo maamulkooda waxaana ka hor intaanu cabdikariin xuseen guuleed gaareen gudanabe oo sii maray degmada hobyo ee gobolka mudug halkaas uu ka dhagax dhigay dekad laga hirgelinayo magaalada hobyo taa oo noqon doonto dekada maamulka gobolada maamulka gobolada mudugi galgaduud ee galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed dhagax dhigi kadib ayuu u eecday dhanka iyo degmada godanabad iyadoona halkaas si diira loogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo sidoo kale xubno ka tirsan xukuumadda maamulkaasi waxaa sidoo kale qayb ka ah madaxweynaha maamulka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa hadalkoodani u jeediyey saraakiisha ciidamada galmudug ee halkaasi ku sugan kuwaasi oo maalmo ka hor dagaal halkaa kula galay ciidamada culimaudiinka ahlusunna waljamaaca ee hore halkaa kaga arrimi jiray ahlusunna iyo galmudug ayaa haatan xiisad ka dhex aluursan tahay taasoo ku aadan gacan ku-haynta gobolada mudug iyo galgaduud gaar ahaan gobolka galgaduuda oo meelo ka mid ah ay gacanta ku haysa culimaudiinka ahlusunna waljamaaca halkaa inta badan gobolkaasina ay maamulaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya kuwa oo ka amar qaata dowlad goboleedka galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed wixii warar ee kusoo kordha booqashada cabdikariinna waxaad ku dhagaysan doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo ciidamo ka wada tirsan ilaalada shirkadaha turkiga ah ee gobolka banaadir ayaa maanta ku dagaalamay degmada wadajir ee gobolka gobolka banaadir iyadoona halkaasi dagaal aad u xoogan uu ku dhex maray khasaare ayaa lasoo sheegayaa in labada dhinac uu soo kala gaaray wararku waxay intaa ku darayaan inaanu weli la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee dhimashay iyo dhaawacay kala gaaray labada ciidan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa halkaa gaaray iyo maamulka degmadaas inkastoo ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan dagaalka u dhexeeya labada dhinac dagaalka sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaalka waxa uu salka ku hayaa qandaraas ku aadan dhismo laga hirgelinaya duleedka degmadaasi wadajir ee gobolka banaadir taa oo ay isku maanlaafeen laba hogaamiyo ka tirsan hogaamiyaasha ama saraakiisha ciidamadaasi horboodaya kuwaasi oo sababay dagaalka labada dhinac dhex maray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu shir guddoomiye asiga iyo sidoo kale ergeyga guud ee qaramada midoobey bankimon shir lagu wada in looga hadlo arrimaha soomaaliya kaasoo ka dhicin doona magaalada new york ee dalkaasi maraykanka kulanka waxaa ka qaybgalaya wadamadan ee arrimaha soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa ka qayb noqonaya ka qaybgalayaasha shirka waxaana madaxweynaha soomaaliya bankimon shirkaasi ay wadajirka u gudoominayaan intiisa badan looga hadli doona arrimaha soomaaliya oo ay ka mid tahay doorashooyinka dhici doona soomaaliya oo laga dhagaysan doono iyo sidoo kale waxyaabo dhowr oo laga filaya dowladda soomaaliya in halka ay la tagto ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maalintii shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaa oo u gaaray dalka maraykanka ka qaybgalka shirkaasi daawud aweys afhayeenka madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey bal ujeedooyinka looga hadlaya shirka maanta ka furmaya dalkaasi ee arrimaha soomaaliya
shirkan gaarka ee maanta dhacaya waxaa shirajir u shir gudoomin doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimon waxaa shirkani ujeedkiisa uu yahay in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda dalka soomaaliya dhinacyada siyaasadda amniga iyo qorshayaasha nidaamka kala guurka sanadka labada kun lix iyo tobanka wixii qabsoomay wixii haray iyo qaabka loo wajahayo dhammaan waxyaabahaasi horyaala dalka soomaaliya dabcan madaxweynaha iyo wafdigiisa kulamo kale muhiim ah ayay ka qayb qaadan doonaan maanta tusaale ahaan waxaa jiri doonaa kulan dhex mari doona dowladda soomaaliya iyo wadamada ciidamada ay ka joogaan dalka soomaaliya waa ciidamada midooda africa kulankaasina waxaa lagu gorfeyn doonaa arrimaha dhinaca amniga waxaa jiri doona oo kale kulan madaxweynaha uu la qaadan doono boqorka dalka jordan boqor cabdallah oo iyana looga hadli doono arrimaha dhinaca amniga ee gobolka waxaa iyana jirta kulan kale oo muhiim ah oo maanta madaxweynaha uu la qaadanayo ra-iisul wasaaraha britain david cameron waxaa tani ay noqonaysaa fursad maadaama shirka golaha guud ee qaramada midoobey halkan uu ka socdo islamarkaana dhinacyada kala duwan ee beesha caalamka iyo dalalka kaleba ay halkan joogaan ayaa fursadaasi looga faa'iidaysanaya waxaa kasoo qayb galaya shirkan midooda africa jaamacadda carabta midooda yurub ururka iskaashiga wadamada islaamka iyo dhammaan qeybaha kulug leh amaba daneeya dalka soomaaliya marka
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ka hor intaanu ka anbabixin magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayuu ka hadlay ujeedooyinka laga leeyahay isku dhafka ciidamada la doonayo inay yeelato dowladda soomaaliya kuwaas oo ka kala imaanaya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan haatan qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay ay tahay ciidamadan isku dhafka ah sidii loo horumari lahaa tayada ciidamada loona hana lahaa ammaanka dalka soomaaliya ka hor intaan la gaarin oo la filayo dalka inay ka dhacdo isbeddel waxa uu sidoo kale tilmaamay ujeedooyinka gaarka ee laga leeyahay ciidamada dhismahooda inay tahay sidii looga adkaa lahaa kooxaha diinta sida qaldan u fasiray ee ka jira soomaaliya kuwaasoo haatan dagaallo kala soo horjeeda dowladda soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya
dagaalkan fakarka ee socda iyo in dalka kan amni guud sababtoo ah waxa weeye waxa ciidanka loo dhisaya maaha maanta al-shabaab kaliya inay inay ka guulaystaan ciidan waxa loo dhisaya waxa weeye dalka kan mar dambe inaysan koox diin ku adeeganaysa ama qabiil ku adeeganaysa ama gobol ku adeeganaysa inaysan khatarka baxsanooda dalka marka insha allah ku dadaalaynaa inaan tageyno ciidankaas tayo runtii ay kaga adag yihiin waxa la wixii khatara dalka keeni kara horta waxaan dhisana waa qalan soomaaliyeed nidaamkan hadda aan qaadanay oo federaalkan nidaam hadda soomaali hore u taqaanay maaha waa nidaam runtii ku cusub dadka horta aan idin sheegaya annagu hadda waddan la ictiraafay oo sharci ah oo liiga road map naloo qabanaya haweenaatami annagaa la imaanayna habka ay nala tahay inay ugu fiican tahay inaan uga baxno qofaan la socon dalkan xaaladiisan ogeyn road map intuu keena kama saari kara dalka shirka hadda socda waxa weye xaaladda meesha ay maraysa iyo annaga waxaan u baahnaan karna garab ahaan in ilaa dhammaystirka sanadka inta ka hartay nala siin karo annagaa sheeganayna waxaan u baahan nahay ayaguna waxay nagu tacakuli karaan laga sheegay laakiin haweenaad in road map looga hadlayo iyo waxaas looga hadlayo tuma maaha dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu baaqay dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday gobolka sool in si deg deg ah loo joojiya asigoona dhinacyada halkaa ku dagaalamaya ugu baaqay inay isugu tagaan miiska wadahadalka wax walibana lagu xaliyo wadahadal inta la dagaalami lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu baaqay waxgaradkii bulshada qaybahooda kale inay ka qayb qaataan joojinta dagaaladan kasoo cusboonaaday gudaha gobolkaasi sool
dagaalo ka dhacay howdka aan ugu baaqo dadka soomaaliyeed ee runtii dagaaladaas yacni ay kala gaartay in nabad lagu dadaalo yacni wax allaa wixii dhacay in ilaahay sabab naga siiyo inta hartay in la badbaadiyo in cisimada oqaasha dadka maamulkoo meelahaas jooga kulli ay runtii gacan weyn ka geystaan runtii dadaallo badan aan ku jirnaa oo runtii aan u kala dirayn dadkii ku dagaalamay cisimadii maamulka iyo kulli dadka meesha degan waa rajaynaynaa haddii ilaahay inay midho dhal noqdaan hadalkan ayuu jeediyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ka hor intaanu ka anbabixin magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya asigoona kusii jeeday magaalada new york ee dalkaasi maraykanka guddoomiyihii gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa iscasilay sababo uu ku macneeyey iscasilaadiisa dhibaatooyin ciidanka maamulkaasi ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo iyo qaybo ka mid a gobolka mudug dhanka waqooyi ee maamulka puntland uu ka arrimiyo waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi mudug cabduqaadir faarax shire inuu xilka ugu tagay asigoo u danaynaya bulshadiisa sidoo kalena waxa uu sheegay inuusan qaadan karinin dhibaatada ciidanka maamulkaasi ay ku hayaan bulshada ku dhaqan gobolka mudug gaar ahaan dhinaca ay maamusho maamulka puntland iscasiliyaadiisa ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay cabashooyin dhowra laga sheeganayay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan magaalada gaalkacyo ee ka tirsan maamulka puntland kuwaasoo burburiyay goobo dhowra oo ganacsi oo ka jiray magaaladaasi ayadoona maamulka maamulka iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan halkaani si aad ay qeeladhaan kaga muujiyeen arrinta ku aadan burburinta ciidamada ay kula kacayaan goobo suuqa oo ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo dhinaca kale maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay guulo laga gaaray wadahadallo laga dhex waday beerihii ku dagaalamaya gobolka sool ee puntland deegaanada ay sheegata ka mid ah waxayna sheegeen in laga guulaystayay kooxihii halkaasi ayadoona sidoo kale gudoomiyaha gobolka nugaal ee maamulka puntland cumar cabdulaahi faroole u tilmaamay in guul laga gaaray arrintaasi waxa uu sheegay wadahadallada haatan in meel gebagaba ay marayaan lagana heshiiyey dagaaladii ka dhacay halkaasi ayadoona arrintan ay imaanayso xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo laga soo sheegaya gudaha gobolka soor taasoo geysatay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawacyaal oo soo kala gaaray beelo walaalo halkaa ku dagaalamay golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa ay si adaa u cambaarayeen xiriga kooxda geeska ee magaalada hargeysa ka dhisan kuwaas oo markay dib ugu laabteen halkaa ay xabsiga dhigeen ciidanka maamulka somalilan golaha abwaanada soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa ku tilmaamay xerigga loo geystay fanaaniintaasi mid sharci darra ayagoona ugu baaqay maamulkaasi inuu si deg dega xabsiga kaga sii daayo fanaaniintan oo ahaa ilaa iyo afar kuwaas oo bandhig faneed ku qabtay magaalada muqdisho habeenkii koowaad ee ciidulfid ciidul adxa ayagoona dib ugu laabtay shalay gelinkii dambe magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ciidamada ayaa la tilmaamay inay ku qabteen fanaaniintan garoonka magaalada hargeysa ayadoona xabsiga loo taxaabay welina ay xabsi ku jiraan dhowaan ayay ahayd markii ciiddii hore ee ciidulfitriga uu ku dhiqabtay bandhigfaneed magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya nimcaan cabdiraxmaan kaasoo markii dib ugu laabtay magaalada hargeysa qadar daqiiqadaha ay hakiyeen ciidamada maamulka iyadoona su-aalo dhowra lagu weydiiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa inkastoo markii dambe dib xuriyadiisa loo siiyey arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa dhibaataynta iyo sidoo kale ficilada aan wanaagsaneyn ee bulshada ay ku dhex abuuri karta arrintan haddii ay sii socoto ayadoona golaha abwaanada baaqooda uu kusoo aadayay xilli sidoo kale ay jiraan qayladhaan baahsan oo dadka somalilan kasoo yeertay taasoo ku aadan xarigga sharci darrada ee loo geystay fanaaniintan geeska afrika ee fadhigooda u yahay magaalada hargeysa kuwaasoo bandhig faneed u tagay magaalada muqdisho haatana dib ugu laabtay magaalada hargeysa ka hor waxay sidoo kale bandhig faneedyo kusoo qabteen magaalooyinka jigjiga adis ababa iyo nairobi ayadoona wax su-aalaha aan laga weydiinin arrintaasi warkii o aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh